madaxweyne ku-xigeenka maamulka la baxay puntland ninka lagu magacaabo ilyas lugator ayaa dowladda federaalk u jeediyey eydeemo waaweyn xilli uu warbaahinta kula hadlayey magaalada garowe wuxuu sheegay inay dowladda federaalku dhaqaale ku bixinayso qalalaasi iyo deganaansho la-aan ay ka abuurto deegaanada uu ka arrimiyo maamulkaasi sida uu hadalka u dhigay madaxweyne ku-xigeenka puntland isagoo hadalkiisa sii wata ayuu intaasi ku daray in laamaha amniga ee maamulkooda ay fasax u qabaan inay tallaabo ka qaadaan cid kasta oo ku howlan dhibaato ka dhacda dhulka ay joogaan waxaa kale uu hoosta ka xariiqay inay hadda dowladda federaal ka wado qorshe ay ku doonayso inay ku beegsato maamul goboleedyada uu shisheeyuhu dalka ka hirgeliyey isku soo wada duub oo hadalkan ayaa kusoo aadaya iyadoo weli halkeedii ay kasii socoto xiisada culus ee u dhexaysa villa soomaaliya iyo puntland taasoo saameyn xoogan ku yeelatay wada shaqayntii labada dhinac